بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وأكمله أن يكبر ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه دفعة waxaan ku guda jirnaa fii baabi sifati الصalاة gaar ahaan fi ma yatacallaqu fi الsujuud sujuudda iyo waxyaabaha sujuudda ku saabsan wuxuu yidhi sheikhu raximah اllah wa akmaluhu ay akmalu sujuud sujuudda midda ugu kaamilnimada badan waxa weeye an yukabira inuu qofka takbiirsado markuu sujuudayo wa yadaca rukbatayhi labadiisa jilboodna ou dhulka dhigo uma markaa kadibna yadayhi labadiisa gacmood inuu dhulka dhigo uma markaa kadibna jabhatahu foolkiisa inuu dhulka dhigo wa anfahu iyo sankiisa dufcatan hal mar hal maruu wada dhigaya ayagoo isla socda macnaa midba mar dhigi maayo eh ayagoo wada socda ayuu dhigayaa dhulka sheikha raximahullah markuu ka soo hadlay sujuudda iyo shuruuda ay leedahay oy laga maarmaanka tahay in la helo wuu halkan ka gudagelayaa sujuudda kamaaliyaadkeeda yacnii sida ugu dhammaystirka badan ee ugu fiican sunnooyin wey waxyaabaha sunnooyinka ee loo baahanya in lala yimaado fi sujuud kow waa inuu takbiirsado markuu sujuudayo sujuudda markuu u socdo qofka uu takbiirsado dabcan waa sii hoobanaya ilaan waa ictidaaluu ku jira soo ma ictidaalkuu ka tegaya wuxuu rabaa inuu sujuudo sheikha wuxuu leeyahay wayadacu rukbatayhi uma yaday jilbihiisuu dhigayaa kadibna labadiisa gacmood ayuu dhigayaa markii sujuudda loo hoobanayo ma jilbaha la hormarinayaa mase labada gacmood ayaa la hormarinayaa waa mas'ale khilaafiya bayna alculamaa aadaa la iskugu khilaafay masaladan labada midii la hormarinayo labaduba axaadiida ku soo aroortay laakiin adilada ku soo aroortay mas'aladan ee kala duwan waa saddex qaybood qayb waxay ku caddahay in gacmaha la hormarinayo qaybina waxay ku caddahay in jilbaha la hormarinayo qaybna fahamkeeda la ysku haystaa ma jilba in la hormariyaa loola jeedaa mase in gacmaha la hormariyaa loola jeedaa saddexdaa qaybood ayay u qaybsamaysaa adilada masaladan ku timid qaybta ku soo aroortay in jilbaha la hormarinayo ee ku cad kulligood daciif waay qaybta ku soo aroortay in jilbaha la hormarinayo kulligood axaadiid daciifa waay hal xadiidoo saxiixa kuma jiro qaybta ku soo aroortay in gacmaha la hormarinayana ayaga laftirkooda intooda badan dacfiyaa ku jira laakiin culamada qaar waxay yidhahdeen qaarkood dacfigoodu waa kabmaya qaara saxiixa ama xasana axaadiid kusoo aroortay in gacmaha la hormarinayo qaybta la ysku hayo fahamkooda waa xadiid saxiixa laakiin macnihiisa la ysku haysto xadiidkaasina wuxuu ku saabsanaa ana nabiya sala allahu calayh wasalam nahaa an yabruka kamaa yabruku lbaciir nabiga calayi slat slam wuxuu reebay qofka tukanaya ama sujuudaya inuu u fadhiisto sida awrku u fadhiisto awrka markuu tugsanayo fadhiisanayo siduu u fadhiisto ayuu nebigu reebay inuu qofka tukanayo u fadhiisto waxaa la yidhi awrku markuu fadhiisanayo muxuu hormariyaa dabcan labada hore ayuu hormariyaa markuu labada hore dhulka dhigo ayuu lugaha dambe ama qaybta dambe u fadhiistaa soo ma waxaa la ysku qabsaday labadan hore awrka uu hormarinayo ma jilbaa mase waa gacmo meeshaasaa la isku khilaafay jilba miya mase gacmo wa awrku ma gacmay u yihiin labadan hore mase waxaa la leeyahay waa jilbihiisii aadaa la iskugu khilaafay qolo waxay yidhahdeen waa jilbo sidaa darteed jilbaha yaan la hormarinuu nebigu ula jeedaa sala allahu calay wasalam qolo kalena waxay yidhaahdeen maya jilba ma ahee waa gacmihi oo gacmaha yaan la hormarinuu rasuulku ula jeedaa mar walba xadiidku waxa waayaan awrka la shabihin waaya idan awrku wuxuu hormarinaya ma jilba mase waa gacmo khilaafah ka jira laakiin awrka afarta lugooduu leeyahay luga miyaa la yidhaahdaa mase qaaraa gacmaa waxaa la yidhaahdaa lugaa la yidhaahdaa labadan uu hormarinayo sida saxiixa waa jilbihiisii waay labadaa hormarinaya waa jilbihii sidaa darteed jilbaha yaan la hormarinin ayuu xadiidka macnihiisu noqonaya wuxuuna xadiidkaas waafaqayaa axaadiista sheegaysa in gacmaha la hormarinayo oo aan jilbaha la hormarinaynin qowlkaasaana saxiixa qowlkan mualifka uu sheegana waa marjuux qowlkan waa laga raajixsan yahay waa qowl axaadiistiisu ay kulligood daciif tahay waxaa kaloo sii xoojinaya xadiid cabdilaahi ibnu buxayna markuu ka hadlayay sujuuda nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhaahday lam yanxani axadu mina dahra xataa yaqaca nabiyu sala allahu alay wasalam saajidan ama sujuudan yacnii axad annaga naga mid ah dhabarkiisa ma leexi jirin buuyi lam yaxni axadu mina dahra ilaa uu nebiga sujuuda la dhaco marka asiga wuxuu ka hadlayay in imaamka laga dambeeyo markuu sujuudda aadayo oo imaamka markii lagu hubsado inuu sujuuday kadib la sujuudaayo axad annaga naga mida dhabarkiisa sooma leexi jirin buui xadiidkaasi oo fi saxiixayn ku jira culammada qaar waxay yidhaahdeen wuxuu xoojinayaa axaadiista tusinaysa in gacmaha la hormarinayo siduu u xoojinayaa xagga macnaha qofka markuu jilbaha hormarinayo uma baahna inuu dhabar soo leexiyo haddaa rabta jilbaha inaad dhulka ku dhufsato jilbaha aad dhulka dhigto uma baahna inaad soo foorarsato uma baahnayd laakiin markaad doonaysa inaad gacmaha hormariso maxaa ku qasban tahay inaad soo soo foorarsato waa ku qasban tahay idan axad annaga naga mida dhabarkiisa sooma leexi jirin waxay daliil u tahay inay hormari jireen gacmaha ilaa uu nabiga sujuudo axad annaga naga mida wuxuu dhabarkiisa sooma leexin jirin xadiidkaasina macnihiisa wuxuu faa'iidaynayaa ama uu waafaqayaa axaadiista tusinaysa in gacmaha la hormarinayo marka sida saxiixa labada gacmoodaa la hormarinaya markii sujuudda la aadayo waa inaad labada gacmood dhulka ku hormariso kadibna aad jilbaha dhigto uma markaa kadibna jabhatahu wa anfahu dufcatan foolka iyo sanka ayuu hal mar dhulka dhigayaa waa wejigii markuu dhulka dhigaya siduu u dhigayo u makaninayana waa soo marnay in la rabo ama shuruuddu ay ka mid tahay inuu madaxiisa dhulka cusleeyo si uu noqdo qofkaasi qof makansaday sujuudii wayadaca yadayhi labadiisa gacmoodna wuxuu dhigayaa xadwa mankibayhi ku-aadanka labadiisa garbood manshuurata alasaabici xaalay tahay mid faraheeda la fidiyey wuxuu ka hadlayaa gacmihii xaaloo faruhu fidsan yihiin ayuu wuxuu ku aadinayaa ku-aadanka garbaha wuxuu ka hadlayaa shiikhu markii sujuudda madaxa aad dhulka dhigto labadaada gacmood xaggee yaallaan dabcan labada gacmood dhulkay yaallaan soo ma ilan waa in laga sujuudo toddobadii xibnood ay ka mid yihiin laakiin xaggay ku beegan yihiin ma hoostaad gashanaysaa oo gadaalaad u celinaysaa mase horaad u bixinaysaa oo madaxaadaad ka hormarinaysaa mase garbahaad ku beegaysaa ood ku aadinaysaa shiikhu wuxuu leeyahay garbaha lagu aadinayaa sujuud markaad sujuudsan tahay labadaada gacmood waxaa la rabaa inay garbahaaga ku aadan yihiin oo labadaada gacmood meeshay yaallaan iyo garbahaaga waa inay isku beegan yihiin waa sifa sifo labaadna waxa weeye oo ayadana axaadiida ku soo aroortay oo kuu bannaan in labadaada dhagood aad ku beegto garbaha inaad ku aadiso ama inaad dhagaha ku aadiso haddaad dhagaha ku aadiso madaxaadu muxuu udhexaynayaa madaxaada labadaada gacmood dhexdoodu udhexaynaya labadaada gacmooduu dhex yaallaa madaxu labaduba waa mashruuc labaduba waa sunna axaadiidaanu ku soo aroortay manshuurat alasaabici xaalay yihiin faruhu kuwa fidsan faraha laaban mayse ee waad fidinaysaa naxwa alqiblati xagga qiblada xaalay yihiin kuwa u fidsan madmuumatan xaalay yihiin kuwa laysku soo dumay makshuufatan xaalay yihiin kuwa faydan dhowr sifo isku raaci faruhu waa inay fidsan yihiin kow markay fidsan yihiin xaggay u jeedaan naxw alqibla xagga qiblada waa inay u jeedaan madmuumatan xaalayin kuwa laysku soo dumay laysku soo dumay wuxuu ka wadaa faraha la kala fogayn maayo faraha furjooyin loo kala samayn maayee waa laysku soo dumaya ayadana axaadiida ku soo aroortay in laysku soo dumaayo faraha makshuufatan xaalay tahay mid faydan la dabooli maayo oo la qarin maayo qiblada in la aadiyana ayadana sunno waay faraha inay xagga qiblada u jeedaan waa sunna markaa sujuudsanta waa sifada ugu fiican wayufariqu wuxuu kala geynayaa wayufariqa an yukabiradaas horay ku cadfan tahay waxyaabaa afcaashan o dhan waa ku cadfan yihiin wayufariqa wuxuu kala geynayaa buu yidhi rukbatayhi labadiisa jilbood wa qadamayhi iyo labadiisa lugood ayuu kala geynayaa qadra shibrin cagihiisa iyo jilbihiisa waa kala geynayaa qadra shibrin taaka in la eg jilbaha laysku dhajin maayo markii la sujuudsan yahay cagahana laysku dhajin maayo markuu qofka sujuudsan yahay waxaa u dhaxaynaysa qadar taaka la eg ayaa u dhaxaynaysa tan jilbaha waa saxiix laakiin midda cagaha saxiix maahan sunnada waa khilaafsan tahay sida sheikhu sheegay sunnada waa khilaafsan tahay wuxuu khilaafsan yahay xadiidu caaisha radia allahu canha waxay tihi kuntu maca nabiyi sala allahu alay wasalam calaa firaashi fawajadtuhu saajidan raasan caqibayhi waxay tihi nebiga calayh salatu salaam gogoshaydu igula sugnaa weyt markaasaa waxaan helay asigoo sujuudsan yacni xadiidku way soo gaabisay xadiidku riwaayada qaar waa dheer yahay caaisha radia allahu canha nebigaa gogasha kula jiif waagaasna haddee walbuyuutu laysa fiiha masaabiix guryuhu faynuusya ma lahayn leerba iska daa faynuusya ma lahayn guryuhu mugdi ahaaye nabigay raadisay gogashii kula jiifay markaasay weys markiiba dhanniga caaisha radia allahu canha xagguu aaday dhanniga caaisha wuxuu aaday inuu xaasaska kala aaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam way soo booddo waxay ku dhaqaaqday inay raadiso xagguu maray ayadoo raadinaysa ayay nebiga calayi slat slam lugihiisa taabatay ayadoo nebigu uu sujuudsan yahay sala allahu calay wasalam ou dhahayo allaahuma innii acuudu biridaaka min sakhatik wa bimucaafaatika min cuquubatik ducadaasuu akhrinayo fawajadtuhu saajidan raasan caqibayhi bay tir waxaan arkay aan helay rasuulka asoo sujuudsan labadiisa cagna ay isku dhegan yihiin cirbihiisu ayagoo isku dhegan yihiin ceerbaha inay isku dhegan yihiin sifadan way khilaafsantaha sheikhu sheegaya soo ma wuxuu le waa intaa ka la kala geeyo xadiidkan wuxuu sheegayaa inay isku dheganaayeen cerbihii nabiga calayhi salaatu wasalaam lugihii uu isku dhejin jiray sidaasaa sunno ah in la isku dhejiyaa sunno ah ee sunnadu ma aha in la kala geeyo wayufariqa rukbatayhi jilbihiisa ayuu kala geynayaa buu yidhi waqadamayhi iyo labadiisa cagood qadra shibrintaaka in la eg wayarfac arajulu ninka wuxuu kor u qaadayaa baطnahu calooshiisa wuxuu kor uga qaadayaa can fakhidayhi cajaradiisa cajarada caloosha ku dhegsan maayo ee calooshiisa waa inuu cajarada kor uga qaado dadka qaar markay sujuudayaan caloosha wuxuu saarayaa cajaradii hay-atulkaslaan waay qof kaslaana oo wahsanaya sifadiisaiy qaabkii waayo qaabkaasi sunno ma ah inaad calooshaada cuskisida oo aad saarto cajaradaada waa inaad kor uga qaado wa diraacayhi wuxuu koroo kor u qaadayaa diraacayhi dhudhumadiisa ayuu kor u qaadayaa can jambayhi dhinacyadiisa ayuu kor uga qaadayaa yacni dhinacyada ku dhegsan maayo laba midba waa la rabaa qofka markuu sujuudsan yahay inuu sameeyo gacmaha xaggooda markii laga hadlayo awalan waxa uu dhulka dhigayo horta calaacalaha keliya waay calaacalaha keligood ayuu dhulka dhigayaa goglan maayo qofka diraaca ama dhudhunkiisa ma goglanayo lama ogola inuu goglado iftiraasha sabuc sida duurjoogtu ay u gogladaan waxaan kaloo la ogolayn ama sunnadii iyo hadiga rasuulka khilaafsan calayhi salaatu wasalaam xusullada ama dhinacyada yacni xusullada in dhinacyada lagu dhajiyo oo gacantaadii aad dhinaca ku dhajiso ayadana waxay khilaafsan tahay sunnadii shiikhu wuxuu leeyahy marka wadiraacayhi can jambayhi labadiisa diraacna dhinacyada kor uga qaadayaabuu labada dhinac ku dhegsan maayo wa taduma almar'atu gabadhu laakiin way isku soo dumaysaa buy gabadhu markay tukanayso xusulladeeda dhinacyada ka fogayn mayseeh way isku soo dumaysaa waa isku soo dhowaynaysaa masaladaa waa soo marnay sawaabku waa maxay annahu laa farqa bayna alrajuli waalmar'a wax farqiga u dhexeeya ma jiraan arrintan xayd ku soo arooranna waa daciif wayaquulu wuxuu leeyahay subxaana rabbiya alaclaa alaaan dikrigaasuu la imaanaya wayasiidu wuxuu ziyaadinayaa man qulnaa ciddii aan nidhi yasiidu fi rukuuci rukuucda waa ziyaadinayaa ciddii aan nidhi hore u soo sheegnay wuxuu ziyaadinayaa tasbiixan tasbiix ayuu ziyaadinayaa kamaa sabaqa fi rukuuci sida rukuucdii aanoogu soo hormartay wayasiidu man qulnaa yasiidu fi rukuuc horaan usoo marna wuxuu ula jeedo waa munfaridka iyo imaamka ma'muumiintu ay ka raalli yihiin ma'muumiintaasoo maxsuuriin oo kooban tasbiixan ayuu ziyaadinayaa buu yidhi kamaa sabaqa fi rukuuc kamaa sabaqa fi rukuuc muxuu ula jeedaa waxaan soo marnay subxaana rabbiy alcadiim inuu yidhi wuxuu ziyaadinayaa khamsan wuxuu ziyaadinayaa sabcan wuxuu ziyaadinayaa tiscan ilaa ixdaa cashar laga gaaro saasuu yidhi soo maaha tanna waa sidii oo kale buu leeyahy lakiin halkaas waxaan ku soo marnay inaysan arrintaasi sunno ahayn waxaa sunnadu waa saddex jeer in la yidhaahdo hadduu qofka ku sii nagaanayana waxaa la rabaa ducooyin iyo adkaar kale inuu la yimaado uma markaa kadibna allaahuma laka sajatu wuxuu ziyaadinayaa ducada wuxuu leeyahay allaahuma allahyow laka sajatu adiga keliya ayaan kuu sujuuday wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey walaka aslamtu adiga keliyaan kuu hoggaansamay sajada wajhi wejigayga wuxuu u sujuuday liladii allihii khalaqahu abuuray wa sawarahu suuradeeyey wa shaqa dilaaciyey samcahu maqalkiisa iyo wa basarahu araggiisa tabaaraka allaahu allah khayrkiisa daa'imuu batay allahaasoo axsanu lkhaaliqiina ay axsanu lmusawiriin kuwa wax sawiro kan ugu wanaagsan ah ama wax qadara qiyaasa sawira laakiin khaaliqa loolama jeedo inuu wax aan jirin uu wax jira ka dhigayo uu abuuraayo taas ilaahay gaar la tahay subxaana wa tacaala khaaliqiin maca allaahi ma jiraan wain dacaa hadduu alla baryana fa xasanun waa arrin wanaagsan buu yidhi hadduu sii ducaysto waa arrin fiican oo nabigu waa boorriyey sala allahu calay wasalam wa ama sujuud fajtahiduu fiihi fi ducaa buu yidhi faqaminun an yustajaaba lakum ducada hala badya buu sujuuda dhexdeed hadduu marka ducaystu ilaahay baryo subxaana wa tacaala fa xasanun waa arrin fiican uma markaa kadibna yarfacu ra'sa markuu dikrigaa la yimaad intuu ducayso kala ducaysto madaxa ayuu kor u soo qaadayaa wayajibu ljuluusu fadhiguna waa waajib muma'innan xaalu yaa mid xasilay fadhigaan waa rugnun min arkaani salaa fadhigan u dhaxeeya bayna sajdatayn waa rugni arkaanta salaada ka mida oo qofka hadduu ka tago salaadiisu ma ansaxayso wayajibu ljuluusu fadhigu waa waajib buu yidhi muma'innan xaalu yahay mid xasilaya wa anlaa yaqsida iyo inuusan ula qasdin birafcihi madax kor u soo qaadidiisa waa inuusan ula qasdin hayrahu ay hayra aljuluus fadhiga waxaan ahayn waa inuusan ula qasdin laba shardi uu sheegay halkan fadhigan wuxuu yidhi waa waajib waxaa kaloo waajiba inuu ku xasilo fadhigaas umaaniinadu waa rugni ama ha noqoto fi sujuud ama fi rukuuc ama fi lictidaal intuba uma'niinada waa loo baahan yahay waa inuu ku xasilo waxaa kaloo shardiya marka uu madaxa kor u soo qaadayo inuusan ula jeedin fadhigaas mooye wax kale inuusan ula jeedin horaan usoo marnay rukuucdii markii laga soo kacayay shardigaanoo kaleo ku xidha sheekha soo maha inama alacmaalu bniyaat qofka markuu soo kacay waxaa inuu niyo ku soo kaco maxaa yeele cibaadadii buu ku guda jiraa wa akmaluhu ay akmalu ljuluus fadhigan waxaa ugu kaamilsan an yukabira inuu takbiirsado wayajlisa uu fadhiisto muftarishan xaaluu yahay mid iftiraash samaynaya oo maxaa iftiraashka loola jeedaa waa kuu fasiro wuxuu yidhi yafrushu yusraahu bidixdiisa ayuu goglanayaa wayajlisu calayha bidixdii ayuu ku fadhiisanayaa wayansibu yumnaahu lugtiisa midigna waa taagayaa fadhigaasi maxaa la yidhahdaa jalsat liftiraasha loo yaqaan lugta bidixaad ku fadhiisanaysaa salkaaga mida midda bidixaad saaraysaa lugtaada bidix ayaad goglanaysaa waana ku fadhiisanaysaa midda midigna waa taagaysaa wayadaca yadayhi labadiisa gacmoodna wuxuu saarayaa calaa fakhidayhi labadiisa cajar ama labada bowdo ayuu saarayaa biqurbi rukbatayhi meel u dhow labadiisa jilbood wayadaca yadayhi labadiisa gacmood wuxuu saarayaa calaa fakhidayhi labadiisa cajar biqurbi rukbatayhi dhowaanshaha labadiisa jilbood ayuu saaraya yacnii labada gacmood meeshuu saarayo jilbaha kama foga manshuuratan xaalay yihiin gacmahaasi ama farahaasi kuba fidsan madmuumata alasaabici xaalay yihiin farahooda kuba laysku soo dumay oo laysku soo dhoweeyey waa laabayaa ma aha laakiin farahu isku soo dhowaynayaa w wayaquul wuxuu leeyahay allaahuma kfir lii warxamnii wacaafinii wajburnii wahdinii warsuqnii ducada aanu ku ducaysanaya allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii allow ii naxariiso culummadu waxay yidhaahdaan markii makfiro iyo raxma ay kulmaan waa kala duwanaadaan ilaahu ii dembi dhaaf fii maa madaa min adunuub dunuubtaydii wixii tagay ilaahu ii dhaaf wey warxamnii allow ii naxariiso waa fi lmustaqbal oo dunuub iyo macaasi iyo xumaan ilaahu haygu ridin allow iiga naxariiso wey wacaafinii ilaahu i badbaadiyo i nabadgeli wajburnii allow ikab maxaa yeelay mar walba kabidaan u baahanaa naqsigeennu waa daa'im nin shaaciraa wuxuu yidhi yaa man aluudu bihi fii ma u'ammiluhu waman acuudu bihi fii ma uxaadiruhu laa yujbiru nnaasu cadman anta kaasiruhu walaa yuhiiduuna cadman anta jaabiruhu markuu sidaa leeyahay boqoruu ku ammaanayaa laakiin culummadu waxay yidhaahdeen cidaan ilaahay ahayn uma qalanto sifaadka uu ninkaas sheegay yaa man aluudu bihi fii ma u'ammiluhu aluudu iyo acuudu waxay ku kala duwan yihiin aluudu waa khayrka iyo wanaagga markaad damcayso acuuduna waa markaad sharta ka nabadgelaad ilaahay ka magangelayso yaa man aluudu bihi midka aan u magangelayo fii ma u'ammiluhu waxa aan rajaynayo waxaan rajaynaya midkaan ka rabow oo xaggiisa aan u raadsanayo waman acuudu bihi midkaan ka magangelayo fii ma uxaadiruhu waxaan ka digtoonahay kaan ka magangelayo laa yujbiru nnaasu dadku ma kabaan cadman laf anta kaasiruhu adiga aad tahay midka jabinaya lafaad adugu jabiso dad ma kabi karaan walaa yuhiiduuna cadman lafna ma jilcin karaan oo ma jebin karaan anta jaabiruhu adiga aad tahay midka kabaya lafa adugu kabtana dadku ma jebin karaan sifaadkaas cidaan ilaahay ahayn miyaa leh subxaana wa tacaala cidaan alla ahayn ma leh walidaalika ibnu kaiir wuxuu yidhi gabaygan shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah fi sujuuduu ku ducaysan jira buu yidhi ilaahu wuu ku sifayn jira uu ku ammaani jira wuxuuna dhihi jira arrintaani laa yuطlaq ilaa cala allah cidaan ilaahay ahayn laguma ilaaqi karo laakiin shucarada zamanadaasi boqoraday lacag uga raadsan jireen ammaanta beentahay ammaanayaan madaxduna waa iska ammaan jecel yihin markii la yidhaha adoo kale lama aragoo lama maqal lacagta waa iska qufayaa oo waa soo bixinayaa sifadii la rabaha lagu sheego shucaradu marka waa usoo shaqo tegi jireen mararka qaarna waa tartan siin jireen oo waxay dhihi jireen kiina ugu gabay fiicnaada ayaa lacagta qaadanaya markaasaa mid walba wuxuu isku dayayaa waxaan la aragoo la maqal inuu ku sifeeyo ninkan boqorka waxay ku shaqaysan jireen bay ahayd ayagoo sidaa ku shaqaysta ayaa waxaa la yidhi cumar ibni cabdilcasiis markuu xukunka qabtay ay usoo shaqo tageen markaasuu yidhi shilin sii maayo buu yidhi nimankaas beenay ku shaqaystaan buu yidhi wax ammaanana kama raba cumar ibn cabdilcasiis nin zaahidu ahaa caabidna waa ahaa caalimna waa ahaa walidaalika alimaam shaafici wuxuu yidhi waa alkhaliifatu alkhaamisa khulafaau raashidiin afarta ahaa ayuu shan uga dhigay khaliifihii shanaadu ayuu marka wajburnii waa kabid waay ilaahu ikab waay wahdinii allow ihanuuni warsuqnii ilaahu irzaaq waxaa kaloo sugan rabbi kfir lii rabbi kfir lii rabbi kfir lii keliya inuu saddex jeer yidhaahdo ayadana waa dikri lala imaanayo fadhigan dhexdii ama tana akhrinaysa ama taa midaa doonto qaala waliqcaau darbaani waliqcaa'u fadhiga iqcaa la yidhaha saa tacriifin doonee darbaani waa laba noocbu iqcaaga waa labo axaduhumaa labada midkood waxaa waye an yadaca ilyatayhi calaa caqibayhi an yadaca ilyatayhi labadiisa bari inuu saaro calaa caqibayhi labadiisa cirbood barida inuu cirbaha saaro wa rukbatayhi warukbatayhi labadiis iyo labadiisa jilbood wa atraafa alasaabicihi faraha foodoodana inuu saaro bilardi dhulka an yadaca ilyatayhi calaa caqibayhi wa rukbatayhi wuxuu yidhaahday an yadaca ilyatayhi calaa caqibayhi waa inuu cirbaha saaro wa rukbatayhi iyo labadiisa jilboodna ou dhulka dhigo labada jilbood wuxuu saaraya waa dhulka wa atraafa asaabicihi faraha faraha foodoodana uu saaro bilardi dhulka inuu saaro midda hore baridiibu wuxuu saarayaa cirbaha jilbihiina jilbaha iyo faraha foodoodana wuxuu saarayaa uu ku dhajinayaa bilardi dhulka dhulka u dhigayaa wa huwa manduubun fadhigaanna waa sunna bayna sajdatayni labada sujuud dhexdood laakina aliftiraasha laakiin iftiraaskii lasoo sheegay ayaa afdalu ka fadli badan buu yidhi qofku markuu fadhiisanayo labada sujuud inta u dhaxaysa fadhigaasi laba sifou leeyaha laba qaabaa loo fadhiistaa oo sunnadu tah qaab waa qaabkii horeo waxaa loo yaqaanaa aliftiraash aliftiraash sheekh waa noo soo tacriifiyey soo maa waa lugta bidix inaad ku fadhiisato adoo goglanaya midigtana aad taagto waa qaab qaabka labaad iqcaa baa la yidhaahdaa waana iqcaaga sunnada ah mid waa sunna midna lama ogola midka sunnada ah waa midka hadda shiiku tacriifiyey oo waxa waye baridaadii inaad saarto labada cirbood ayadoo farihii lugahana ay dhulka hayaan jilbahaaguna ay dhulka hayaan qaabkaas waa la fahmaya soo maha qaabkaasi inuu qofka u fadhiisto ayadana sunno waayo bur wahuwa manduubun bayna sajdatayn iqcaaga noocaana cabdullaahi bnu cabbaas baa la weydiiyey radia allaahu canh markaasuu yidhaahday hiya sunna waa sunna weyn markaasaa waxaa la yidhi innaa lanaraahu jafaa'an annagu arrintaasi waxaanu arki jirnay inay qallafsanaan tahay fadhiga noocaasa markaasuu yidhi bal hiya sunnatu nabiyikum sala allahu calayhi wasalam iska daa inay jafaa iyo ad adeeg iyo qallafsanaan ay tahay waa sunnadii nebigiinna buu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid ibni cabbaasna wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim imaam muslim ayaa soo saaray fii saxiixihi iqcaagaasi waa midka sunnada ah wahaani nooca labaad an yadaca ilyatayhi wa yadayhi fi lard waa in labadiisa bari ou dhulka dhigo wa yadayhi labadiisa gacmoodna ou dhulka dhigo wa yansiba saaqayhi labadiisa shanshana uu taago wa hada makruuhun fi kulli salaa arrintaani wuxuu yidhi waa makruuh fi kulli salaa bal makruuh keliya ma ahe xaaraam waaye fadhiga noocaana lama ogola iqcaaga sifada labaad waxa way salkaad dhulka dhiganaysaa hay-atulmusalli maba ahaan hay-adaasi qaabkaas markaad salkaad dhulka dhigato ayaad labada gacmood waxaad dhigaysaa dhulka cagahaagana maxaad ku haysaa dhulkaad ku haysaa cagaha haddii dhulka lagu qabto shanshooyinka waa taagmayaan soo maa koray soo aadayaan qofka sidaasuu u fadhiisan marka inuu salka dhulka dhigo labada calaacalna uu dhulka dhigo cagahana uu dhulka ku hayo qaabkaasi waa iqcaa'u lkalb waa siduu eygu u fadhiista wa eyga soomaadan arag labada hore inuu inta taago labada dambana uu labada hore soo hoosgeliyo ama uu ku soo dhoweeyo ayuu qaybta dambe dhulka dhigtaa markuu fadhiisanayo idan kayfiyadii qaabka a u fadhiisanayso waa qaabka eygu u fadhiista wa iqcaa'u lkalbi nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam lama ogola waana tashabuh bilkilaab eeyo laysku shabahaaya wa nebiga calayi slat slam wuxuu yihi laysa lana maalu saw annaga tusaale xun ma lihin buy tusaale xun haddaad aragto wax lagu tusaalaynaya sharcigu ma ogola iqcaagu marka labadaa qaabuu leeyahay ha isku qaldin marka iqcaa xaaraama oo sharcigu ogolayn iyo iqcaa sunno ah oo lala imaanayo fadhiga u dhaxeeya bayna sajdatayn laakiin meeshaas waxaan rabaa inaad ku baraarugtaan fadhiga iqcaaga loo fadhiisanayo fadhi walba maaha waa fadhiga u dhaxeeya labada sujuud taasay gaar ku tahay jalsadan iqcaaga ee sunnada ah والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين